بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته talaan kadib ummadda soomaaliyeed kulligeed waxaan maaragtay u rajaynayaa hadduu alla yidhaahdo in ilaahay uu ka badbaadiyo muxuu ahay waxyaabaha cadowga uu la damacsan yahay oo hagardaamada ah oo ayaga inuu isku dhifto o isku baabiya ahi ilaahay baan ka baryaynaa inuu ilaahay ka badbaadiyo maantana weliba waxaan hormarsanayaa inaan aad iyo aad uga xumahay inaan maaragtay sawdkayga ama muxuu ahay aragtidayada ay ummadda soomaaliyeed wax aan raalli ku ahayn aynu halkaan kasii dayno aad baan oga xunnahay lakin haddee waxaa la yidhaahdaa wax walba oo naf walba oo la cayrsado oo marka la cayrsado la cayrsado laga dabageeyo marka dambe dirarteeda loo tagaa marka waxaan umalaynayaa waxaa hadda meeshaan kismaayaa ka socdaay wax saxa ma ahan guud ahaan dalka soomaaliya oo dhanna iyadoo maanta ay uganda iyo burundi ay dalkayaga fadhiyaan oo ixtiraal uu ku jiro oo gaalo nasaaro ay soo kaashatay iyo yuhuud ka dambaysa ay dalkayaga fadhido inaan anaga muxuu ahay si aan ficnayn isula hadalno si aan ficnayn aan isula dhaqanana aad baan oga xumahay in sawd noocaasihi naga soo baxana annaga dhankayaga aad baan oga xunnahay ummadda soomaaliyeed ay maqasho intaasi kadib waxaan rabaa saddex nuqdadood oo maanta ka cusub xagga iyo jubbooyinka gaar ahaan magaala madaxda jubbada hoose ee kismaayo ka cusub inaan maaragtay ummadda soomaaliyeed u sheego waxa la yidhi qofka waxa ma maaha ahayd intaan darinta dilkaaga horti hadalkaagi wax saas ah ayaa jira maaragtay lagu mahmaaho qof walbana inuu hadalkiisa iyo waxa uu qabo uu caddaysto intuusan maaragtay gacantiisa ayna waxyeel la geysan marka saasayna naga tahay marka koowaad waxaan idin sheegaynaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto in maantana lagu iclaamiyey dagaal dagaalkaasi oo weliba laleeyahay waa murtadiin nimankaasi in lala diriirana waa waajib waxaana loogu baaqay shacabka ku nool magaalada kismaayo inay dagaalamaan lana dagaalamaan muxuu ahayey alxizb alislaami iyo murtadiin oo ku dhex jirto ku dhex dhuumanaysa in lala dirira maaragtay la iclaamiyey masaladaasi marka waxaan leenahay annaga dhiiggeena qofna muslima uma xalaal ahan ayagana dhiigooda nooma xalaal ahan marka waxaan leenahay waxyaabaha noocaasi ha laga waantoobo mujaahidiintii oo cadowga ilaahay hor fadhidan ayaan la isku mashquulin baan leenahay meesha ayaga ay ka iclaamiyeen dagaalna annaga waxaan iclaaminaynaa ummadda soomaaliyeed in nabad iyo barwaaqo iyo baraaro ku noolaato oo nabadeedana aan waxyeelo loo geysan ayaan maaragtay codsanaynaa saasaana diyaar u nahay ummadda soomaaliyeed nabad baan ugu baaqaynaa iyo muslimka meel kasta uu joogaba inuu badbaadiyo muslimka kale masalada xigta waxa weeye dadkii dhexdhexaadinta waday oo annagii ayaga noo dhexeeyey saaka waxay noo sheegeen in lasoo yidhi aayad qur-aanna loo soo qaatay oo odhanaysa afanajcalu lmuslimiina kalmuslimiin maa lakum kayfa taxkumuun in lagu soo yidhi bay noo sheegeen oo macnaheedu ay tahay magaalo iyo mujrimiin iyo muslimiin baad dhexdhexaad ka tihiin oo waxaad xukumaysaan wax see u yaallo weeyey oo noocaasi loola hadlay bay noo sheegeen waxay kaloo inoo caddeeyeen saacan laga bilaabo wax nalagu hadlaynayo oo marka nala leeyahay waxaasaad noogu maqan tihiin ma jiraan marka muslimkana haday haddii gurigiisa loogu yimaado inuu isdifaaco waa xaq iyo diin annaga qofna darartiis uma socono muslim ah dhiigood inuu naga xaaraam yahay baan arkaynaa laakiin masalada haddii guryihii in la isugu yimaado ay noqoto nafafkii in la isugu yimaado ay noqoto hubka dhiga baa hadda meesha taagan qoryaha iyo gawaarida lagu wareejiya idinkana iska dareera waxaasin waxaan u malaynaa wax hal uu ku imaanaya ma ahan masaladaasi markaa inay caddaataan ayadana jeclahay oo annaga xaggeena nabad bay bayn ummadda muslimka meel kastay joogto ugu baaqayna gaar ahaan ummadda soomaaliyeed in azmada laga saarana waan rabnaa masaladaasi inay caddaataan rabaa marka haddee haddii walaalaha iyaga shabaab meel walba waa laisku dhex go-an yahay ay dagaal qaateen oo inay nala diriraan dhiiggeen inuu u xalaal yahay ay qaateen inay iclaamiyaan waan jeclaan lahaa sida qoladaan hadda maamulka meesha joogtay oo iclaamiyeen haddii nabad ay qabaanna inay iclaamiyaan oo maaragtay banaanka ay soo dhigaan waana codsan lahayn annagoo hadda maanta isnaqaano oo maaragtay cid noo kala tarjumaysa ay jirto in sidaa naloola dhaqmana oo maaragtay wax kastaba ay suuragal naga yihiin aad baan uga xunnahay masalada kale oo ii xigto oo aan kusoo koobayo waxa weeye alxizbu alislaami dhulka uu joogo waa la yaqaanaa walaalaha iyaga shabaabna dhulka ay joogaan waa la yaqaanaa wixii kismaayo ka dhaca hadday habad gudkoole ay noqoto waxaan u sheegaynaa meel kastoo aan joogno oo muslimna uu joogo gaar ahaan ciidankeyagu uu joogo inuu dagaalka ka dhici karo dhacayana marka masaladaas waxaan leenahay dadka ha u caddaato khutuurada jirta khutuuradaasina in laga digtoonaadaan codsanayna annagana haddii col ay nagu iclaamiyeen nabad baan ku iclaaminaynaa nabadda qaatahaan leenahay nala qaatahaan leenahay aan wax isku darsanaan leenahay midnibaan idinka rabnaan leenahay muslim baatihinaan leenahay dhiiggiina waa naga xaaraan baan leenahay dhiiggaydan waa idinka xaaraan baan leenahay laakiin haddii nabadkeeda laloogu yimaado man qutila duuna maalihi duuna nafsihi iyo duuna ahli fawa shahiid baan aaminsanna inay diin tahay marka masaladaasi inay sidaa u caddaato yaan maaragtay muslimiinta meel kastoy joogaan u sheegayaa bulshada soomaaliyeed meeshay joogtaan u sheegayaa mujaahidiintana waan oga digayaa in xisbi loo adeegsado oo kitaabka ilaahay loo adeegsan waayo maanta waxa kismaayo ka socdana xisbigayga cidaan u musulaynaynin waa gaal waxyaabaha hadda na soo gaaray waxa weeye imaa shariif wa imaa shabaab wa imaa shacab wax ka sokeeyo meeshan yaalla ma jiro masaladaasina masalo waarida ma ahan ciddina deen weydana ayadaa iskeeda noo dayn doonta marka insha allah tabaaraka watacaala intaasaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan u sheego waxaana la yidhaahdaa qof hadalka falkaaga hortiis hadalkaaga ha hormaraa la yidhahdaa intaas ayaan kusoo koobi lahaa wajazakum allahu khayran waxaana boqol kiiba boqol ka xunnahay in sawt aan habboonayn ummadda muslimka meel kastay joogto ummadda soomaaliyeed uu naga gaadhan aad baan uga xumahay aad baan uga xunnahay aad baan uga xunnahay laakiin wixii laga fursan waayey bay sidaa noqotay taladii dhinac walba haddaan urognayn sidaasay nala dhaaf weyday walaalaha yaga marka ha ogaadaano waxa ay wadaan khutuurada noocaasi inay leeyihiin waxayna qaadanayaan mas-uuliyadda ah jihaadkii soomaaliya labaatanka sano ka soo socday in god lagu duugay isagoo noolna la aasay dhiiggii mujaahidiinta soo daatayna amaama rabbi alcaalamiin ayagaa la weydiin doonaa insha allahu tabaaraka watacala intaasaan kaga bixi lahaa wajazakum allahu khayran wasalaamu allahi calaykum waraxmatu wabarakaatu waa warbaahinta codka nabadda ee magaalada muqdisho su-aasha ugu horeysa aan ku weydiinaya waxay tahay markii hore idinka maxaa idinkeeya magaalada kismaayo ma lase dhihi karaa in markii horeba aa u tagteen inaad dagaal aad qaadaan
hay warkaasi waa su-aal meesha ku jirto aad u habboon alxizb alislaami waxaad ogtihiin gobolka jubbada hoosaa laga dhisay waxaa kalood ogtihiin taarikh ahaan haddaan wax yar dib ugu noqdo magaalada kismaayo waxaa soo wada galay almaxaakim alislaamiya iyo muxuu ahay walaalaha al-shabaab baa soo galay markii magaalada lasoo galay laba far bay noo taageen in meeshaan lagu baaba'o iyo inaad nooga tagtaan iyo inaan idinkaga tagno waxba kama dhexeeyaan markii dambe talada waxay noqotay inaan annaga tanaasulno waxay noo ogolaadaan aan qaadano sidaas baa lagu wada joogay oon magaalada nolosheeda aan ku joognay oo nabadgelyada ay ku sugnayd wixii laysku darsaday markaan meesha tagnay waxaa la yidhi walaalaha shabaabaa la hoosgeeyey cid kaloo meeshan wax u yaalinna male wixii laisku ogaa oo dhan meeshaasay ku bureen horta taasi marka waxay soo dedejisay waxaanan annaga u socon in nala geliyo annaga waxaan u soconnay xisbiga maamulkiisa inaan ku baahino gobollada soomaaliya meel kasta uu joogo taasina waa wax daakili oo annaga noo gaara cid muxuu ahaayey aan kala tashanaynana ma jiro waxa weeye maamulladeena iyo xafiisyadeena iyo ciidankeena inaan dhisano wax annaga xaq u leenahay weeye laba garab oo marka afartii garab ku midoobay alxizbu alislaami la dhihi jiray ayaa meeshaan joogay inaan midayno maamul midaana u samaynaan u soo baxnay magaalada kismaayo iyo qorshaheenan annagu maanan socon ciidankeenaa meesha joogay madaxdii gobolkaa meesha joogtay ayagaan u nimi marka annagu maanan imaanin dagaal dagaaldoonna ma nihin danahayaga gaarka aan wadanay arrintiinana ma qabsan kartaana nala yidhi marka waxaan hadda la buunbuuninayo la wado hebel waa murtad iyo hebel waa sheekadaasna ujeeddada oohidinta orgeyga ka weyn bay tidhahdaa soomaalida looma jeedo ninka hadda murtad weyla leeyahay iyo kumeel gaar bay nimankan ku xihan yihiine waxaa loo jeedaa alxizbu alislaami meeshan lagama dhisayo arrinkaasina hadee arrin suurtagala ma ahan tanaasulkiina shalayaa meeshan wax lagu wadaagay maantana in wax la wadaagaan diyaar u nahay wixii intaasi ka sokeeyana hadee waxaan garan karnana ma ahan waana wax ujeedo gaara laga leeyahay ajando khafi ah oo muxuu ahaaye cadowga ilaahay uu leeyahay in lagu fulinayaana u aragnaa ee in maaragtahay dan muslim iyo dan maaragtahay islaamnimo midna lagu wado uma aragno